munaasabad loo qabtay furitaanka mashruuca horumarinta iyo ballaadhinta dekadda berbera ee shirkadda d b weld oo ku qabsoontay magaalada berbera ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socota dowladda somalilan oo hogaaminayey madaxweyne siilaanyo wafdi ka socday dowladda etoobiya oo uu horkacayay wasiirka gaadiidka ee dalkaasi abdiisa yadeeta iyo sidoo kale wafdi ka socda dowladda imaaraadka oo isugu jiray mas-uuliyiinta shirkadda d b weld iyo ganacsato kale madaxweyne siilaanya oo halkaasi khudbad dheer ka jeediyey ayaa ka hadlay muhiimadda ay xukuumad ahaan iyo dal ahaanba mashruucani ugu fadhiyo maalgashiga casriyeynta iyo ballarinta dekadda berbera waxa wuxuu wax weyn ka bedeli doonaa nolosha iyo dhaqaalaha bulshada somalilan waxaa kaloo uu dhiirigelin doonaa uu dhiirigelin u noqon doonaa mashaariic kaloo muhiima iyo shirkado caalamiya oo dalka maalgashiga ku sameeya dhinaca kale maalgashigana waa mid musharo shaqo u abuuri doona xooga dhallinyarada dihin ee shaqala-aantu hayso sidoo kale guddoomiyaha shirkadda d b weld suldaan axmed bin sulaymaan oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday shirkad ahaan iyo inta dal ay ka howlgalaan iyo sidoo kale mashruucani waxaanu ku faraxsanahay iyadoo horumar uu ka yahay madaxweynuhu ay somalilan go-aansato inaanay gacmo shisheeye waxba ka sugin ee ay isku tashato afartan milyan ee qof ee reer somalilan waxay qani ku yihiin dad shaqaale waxayna aaminsan yihiin awoodooda iyo sidoo kale mustaqbalkooda berbera waxay noqon doontaa marin ganacsiyada aad u muhiim ah mustaqbalka somalilanna wuxuu ku xidhan yahay mustaqbalka iyo horumarinta suldaan axmed bin sulaymaan waxa uu sheegay in berberi leedahay door ganacsi oo loo baahan yahay inay qaadato berbera waxay leedahay door ay tahay inay ciyaarto waxay suuq u tahay afar milyan oo qof ballaadhinteeduna waxay buuxin doontaa baahida etoobiya oo qabta inay wax kala soo degto kuwaas oo boqolkiiba labaatan iminka ganacsigooda korayo waxaa kaloo guddoomiyuhu sheegay in intii ay joogeen howlwadeennadooda somalilan ay arkeen shaqaale iyo dadweyne u diyaar ah horumarinta iyo mashaariicda la xidhiidha geesta kale wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka ee dowladda etoobiya abdiisa yadeta oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay dal ahaan u leeyahiin mashruucan iyo dekadda berbera fursad bay ii tahay inaan ka qayb galo dhacdadan taariikhiga annagana dal ahaan fursad weyn bay noo tahay sababtoo xidhiidhka ka dhexeeya labadeeda shacab waa mid taariikhi ah walaalnimo iyo mid kusubo muddooyinkana xidhiidhkayga taariikhiga ahi wuu sii koraya oo wuxuu noqday mid iskaashi oo labadeeda shacab ay ka faa'iidi doonaan mustaqbalkaas dabcan sidaad og tihiin ganacsiga etoobiya waa mid koraya tobankii sane ee lasoo dhaafay sidaas darteed qaran ahaan waxaanu doonaynaa inaan sii xoojino xidhiirka aanu la leenahay dariska iyaga somalilan si aan u joogtayno xidhiirkayga horumarineed islamarkaana aan u xaqiijino in labada shacab ay ka faa'idaystaan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa